aayaadkii dhaxalka ayaynu halkaa kusoo dhaafnay aayadda koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad ee dhaxalka sida faahfaahsan uga warramayay dhaxalkuna runtii waxa uu baahan yahay inuu qofku isdul taago oo marka uu doonayo si fiican inuu uga bogto kutub alaxkaam kutubta fiqiga uu aada uga barto usuushii iyo masaa'ilka lafdhabartaba bay aayaadku tilmaameen alla waxa uhi tilka taasi xuduudullah ilaahay waa xaddii uu dhigay iyo nidaamku idiin jiray waman yudiic illaaha warasuulah cidda ilaahay iyo rasuulkiisa aqbasha ee u hoggaansanta yudkhilhu ilaahay wuxuu gelin doonaa jannaatin beero tajri min taxtiha alanhaar hoosteeda webiyaasha ay saa u qulqulayaan webiyaashii ay qulqulayaan khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wadalika alfawzu alcadiim kaasina waa liibaan weyn waman yacsi illaaha warasuulah cidda ilaahay iyo rasuulkiisa caasida wayatacadda xuduudah xadka uu u dhigay iyo nidaamkuu u jideeyeyna tallaaba yudkhilhu ilaahay wuxuu gelinayaa naaran naar buu gelin doonaa khaalidan fiihaa wuu ku waarayaa walahu cadaabun muhiin cadaab dulleeyana wuu leeyahay halkaa waxaa kaaga muuqday oo aad ka aragtay ilaahay shareecaddiisoo la raaco iyo axkaamtoo loo hoggaansamo ammaanta insaanku uu ku helayo ilaahay diintiisoo la diido iyo shareecaddiisoo la khilaafo cadaabka iyo ceebta adduun iyo aakhirada ay leedahay waxaa kaaga filan waman yudic illaaha warasuulah iyo waman yacsi illaaha warasuulah labadaasun u kala fiirso midna ballanqaadka ilaahay uu yawahay midna balaayada ilaahay uu sheegay xuduuduna ilaahay xad buu dhigay kaaha tallaabina dhexdiisa ku egaada xad buu jeexay xagga shishe ayaan laga marin waxaa ilaahay uhi uu ka hadlayaa xukun ku saabsan dhowrsoonaanta dadka oo islaamku wuxuu u ilaaliyaa qofka daruuriyaadkiisa waxyaabaha in loo ilaaliyo mudan baahida weyne qofkuu qabo ee nafta iyo maalka iyo cirdiga ama sharaftu kow ka yihiin maalkii baa laga soo hadlayay lagana hadli doonaa aayaadku ay ka warrami doonaa sharafta iyo dhegtuna iyaguna waa qayb aada u muhiimahoo sharaa'icda iyo kutubta samaawiga oo dhamme ay ilaaliso siiba islaamka insaan dhegxuma ay ku dhacdayna waxba lama noola qofta waa foqol foofowy sinad iyo xumaantay leedaha ilaahay uu ka warramo waxa uhi wallaatii dumarkii yaatiina la imanaya alfaaxishata foolxumo iyo sino wa min nisaa'ikum dumarkiinna ah fastashhiduu calayhin markhaatigeliya arbacatan afar minkum idinka idinka mida raggiinna afar nin markhaati sinadoodaa ha ka noqdeen markhaati ha ka noqdeen fain shahiduu hadday markhaati ka noqdaan afartaas faamsikuuhunna ku xejiya filbuyuuti guryaha guriga ha ku xidhnaadaan kuwaas xataa yatawafaahunna almowt ilaa geeridu ay ku dhacayso malaggu uu digta ka jarayo ifka ka kaxaynayo aw yajcala allaahu lahun ama ilaahay dumarkaa uu u samaynayo sabiilaa waddo iyo nidaam iyo xeer ciqaabeed tan kalena raaciyo walladaani labada qof ee ya'tiyaanihaa sinadii la yimaada ee minkum idinka idinka mida dadkiinna muslimiinta ah fa aaduuhumaa ciqaaba fa in taabaa hadday soo noqdaan ay towbad keenaan wa aslaxaa ay wanaajiyaan dhegxumadii iyo sharaftii ay kharribeen fa acriduu canhumaa ka jeedsada oo iska dhaafoo daaya ina allaha kaana ilaahay baa ahaaday tawaaban raxiima mid towbad aqbal badan oo naxariistiisu badanta labadan aayadood xagga xukumkooda waa la nasakhay laftigoodana waa la akhriyaya wakhtigii hore ee aan ciqaabta xeer ciqaabeedka zinadu soo deginna waa ahaa arrinkani markii dambey soo degeen aayaadka suuratu nuur bilowgeeda azzaaniyatu waazzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda waa la nasakhay labadan aayadood marka labaatanka aayadood qur-aanka kariimkaa mansuukha ah ayay ku jiraan marka xagga lafdigooda waa la akhriyaya kitaabkii ay ku sugan yihin lakiin macnihii kaa dambaa lagu camal falaya macnuhuna waxa weeye labada qofe kale sinaysta afar markhaati ha kaa fureen sinada afar markhaati ay soo taageen taasi waa saxa xukunkaasi waa sugan yihin haddii afartaasi ay ku caddeeyaan guryaha lagu hayo ilaa uu qofku ka dhimanayaba arrinku ahaa ama sabiil ilaahay uu samaynaya sabiilku waa jid kale ogeysiis buu nebigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam markay aayaadkaa suuratu nuur soo degeen wuxuu leeyahy dadaw ogaada oo ilaahay wuxuu u sameeyey wado iyo xeer ciqaabeed markaasuu xukunkii sheegay labada qofe xaas hore soo mara in dhagax lagu dilayo gaalkii doonaaba ha ka xanaaqo kii doonaana ha iska qarxo mar haddii uu xeerku ku caddaado ijraa'aadkii iyo habkii dacwadda loogu sugayay ama waa markhaatiyaal caadiliin ahoo war cad sheega ama waa qiraal mar haddii labadaa mid yimaado waa dhagax ku dil wey waxba ilaa nolomu hadhin qofkii oo waslad liidatuu noqday haddii aanay xaas hore soo marinna waa boqolkaa shaabuug sidaa aayaddu ay tilmaamayso suuratu nuur bilowgeeda nebigu wuxuu ku daray calayhi salaatu wasalaam iyo sanad mastaafurin ah a'immada qaarkoodna rubama waxaa suuragal noqon kara bay leeyihin in xabsiga qudhiisu uu geli karo halkii mastaafurka marka sidaasuu aw yajcala allaahu lahuna sabiila nebigu kaga jawaabay gurigaa lagu haynayey dabeedna marka xukunkaasi laakiin uu soo degay guri lagu hayn maayee saasaa loo ciqaabaya aayadda dambena iyagii unbay ku soo celiso hala dhibabay ahayd in dhibaato ana waa loo raacin jiro kabahoo lagu yaro tuurtuuro iyo iyadoo dadka la hor keena iyo hanjabaad ama canaan iyo waxyaabahaasi ahayd fa-aaduuhumaa marka ay toobad keenaana waa la iska daynaya kolkii dambena xukunku ilaa qiyaamaha sidaasuu ku sugan yahay waana cuquubaadka nusuusta qadcigaa ku sugan qur'aan iyo xadiidba ee iyagu in laga dadaalayo in laga codeeyo toona aan geli karin weeye waa thawaabit fii hada addiin diintan waxay leedahay waxyaaba thawaabit iyo mutagayira wixii arrimaha dunyada waa mutagayir oo uu isbedbedeli karaa waa laga dadaali karaa ama naska sida loo fahmaya laakiin nusuusta markaa qadciga wax cad sheegay salaada ogoo kalun bay lamid falsafad kale lama gelin karo marka wallaatii dumarkiibay tilmaantay walladaanina raggii oo dee labada erey baa kaa horena dumar loo isticmaalaa kana rag marka walladaani waxa ay ku fasirayaan culimmada qaarkood labada qof waa ninkiiyo naagta kala sinaysta wey ya'tiyaaniha sina la imanaya a'immada qaarkoodna waxay leeyihin waxa aan mamnuuc ahayn in lagu fasiro suuragala wallaatii ya'tiina alfaaxishata waa dumar iyagu isu tegaya saxaaq baa la idhaaf carabi walladaani yaatiyaanihaana waa rag isu tegaya oo camalu qowmi luud samaynaya anay badan yihiin naago layidhi way isguursadeenoo kaniisad baa isu meherin iyo rag layidhi way isguursadeen dee waa xumaan iyo faaxisho taana culimmadu way ku fasireen laba qofoo kala sinaysta oo kala jinsiya iyo laba isku jinsiya towbadda ilaahay way furantay laakiin shuruud bay leedahay shuruudda iyo adaabta towbadda ee aayaadka soo socdaa ka warramaya ilaahay baa waxau ihi innama atawbatu cala allah towbadda ilaahay uu isku waajibiyey ee la dushiisa ahi liladiina kuwiibay u sugnaatay yacmaluuna su'a xumaanta samaynaya bijahaalatin iyagoo ka dhacsan oo warla'aan ku sugan uma yatuubuuna min qariib bacda qariib wakhti dhow towbad keenayay waa intaan malagu sakaraadka ku bilaabay fa ulaa'ika kuwaa fursadda helay yatuubu allaahu calayhim ilaahay baa ka towbad aqbalaya wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay baa wax walba ogsoon shay walbana xikmad u jideeya walaysat itawba towbadi uma sugnaaninoo lagama aqbalayo liladiina yacmaluuna kuwa samaynaya asayi'aati xumaan xataa idaa xadara marka uu ku yimaado axadahu midkood almowtu malaggu markuu midkood ku soo xaadiro ee sakaraadku uu qabto qaala uu yidhi innii anigu tubtu laaana imikaan towbad keenay kaasi towbad ma leh fursaddii baa dhaafto sakaraadkiiba haya walaladiina kuwiina towbaddan umay sugnaanin ilaahay addoommaha u yaboohay yamuutuuna dhimanayay wahum kufaar iyagoo gaalo ah qofka gaal isagoo ah dhintayna towbad ma leh wax laga aqbalay ma jiro oo dee iimaankii baa ka horreeyey towbaddiisu waxay inay iimaanka ka bilaabanto ulaa'ika kuwa actadnaa lahum waxaan u diyaarinay cadaaban aliimaa cadaab kulul aayadda hore waxay tilmaantay qofka xumaanta samaynaya isagoo bijahaala ku sugan jahaala oo hadduu qofkii xumaantii ka jaahil yahay miyaa loo qabanaya qofku hadduu xumaanta ka jaahiliyo waxaan inuu macsiyo iyo xaaraan yahay aanu ogeyn waaba loo cudur daaraabaa laakiin bijahaalatin waxa halkan naskuugu tilmaamaya qofku hadduu macsiyo sameeyo oo uu ku tallaabsado caalimba ha ahaado aqoonba ha lahaadee waa jaahil yunzalu mansilata aljaahil halkii jaahilka unbuu taagan yahay leannahu cilmigiisii ma anficinoo xaaraankamuu joojinin idan waa jaahilun ma aha ammaan ma leh sidaasaa markaa bijahaalatinta qaydkaasi waxa uu faa'iidaynayaa ceebta uu leeyahay qofka wax ilaahay uu ku caasiyaya ku tallaabsaday uma yatuubuuna min qariib qariibkaasi waxa weeye qofkii intaanay naftu xowla almariidka imanin marka uu ilaahay u toobad keeno wey towbat alcabdi maqbuula ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa waxa ku leeyahy addoonka towbaddiisa ilaahay waa ugu bushaareeyo u aqbalaa haddaanay biyo buuflaha imanin nin weyne wadkii waa yaqaanaaye markay biyo buuflaha timaadeen la isugu soo uruuro kolkaa maya waa towbadda shuruudaheeday ka mid tahy iyo waktigii dee inaan qoraxdina dhinaca aana isbedelin min qariibinta waa taa weeye marka min qariibin waxay tilmaamaysaa qabla fawaati alawaami inta fursadda uu haystu toobad keena fa ulaa'ika yatuubu allaahu calayhim kuwan kale laakiin ilaahay waxau yihi xataa idaa xadara axadahum almowt qaala inii tubtu al'aan waa xaalat alqarqar ah markii naftu ay sakaraadku hayowndha cadaynayay towbaddaa maya qofka gaala isagoo dhintayna maya saasaa shuruud ay u yeelatay towbaddii goorta taarka ilaahay loo dalanayaa waa wakti fursad addoonku uu haysto wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa yaxilu lakum xalaal idin ma aha an taritu nisaa dumarkii inaad dhaxashaan karhan ama kurhan labadaba waa la akhriyey qasab iyo dirqi iyo xuurto in dumarkii lagu dhaxla maya walaa tacduluuhun ha xanibina dumarkii oo ha hor joogsanina litadhabuu si aa u qaadataan bibacdi maa aataytumuuhun wixii adduun ahaaye la siiyey ama aa siiseenba qaarkii si aa ugu kaliftaan inay idin siiyaan oo u qaadataan taasi ay dhicin ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin madax adayg mubayinatin iska cad madax adaygaan qarsoonayn hadday la timaado oy qoyskii duminayso adduun way bixin kartaa si dalaaq ay u heshoo loo sii daayo wa caashiruuhunna bilmacruuf dumarkii si wanaagsan ula dhaqma buu ilahay yidhi ragow fa in karihtumuuhun haddii aad dumarkii iska soo taagtaan facasaa an takrahuu shay-an waxa xaqiiqaa inaa shay nacdaan wayajcal allaahu fiihi shaygaa dhexdiisana ilaahay uu yeelo khayran kaiiraa khayr badan ilaahay uu yeelo dhaqamadii iyo rawaasibtii jaahiliyada ayay fujinayaan aayaadka cawda u jarayaan biyo cidhifyadaba dhaqankoodu carabta wuxuu ahaa ninku marka uu dhinto afadiisa sida xoolaha loo dhaxlo xoolihiisa ayaa iyadana loo dhexlayay bicibaaratin ukhraa haddaynu mustalaxeenna ku hadalno waxa dumaal qasadaa jirtay dumaal qasab ah oo gabadhaasi haddii maala ninkaa dhintay inan uu leeyahay iyadoo ay aayo u tahay ama haddaanu inan jirina walaalihii iyo dar kale uu leeyahay qofka dhintay ka ugu sii xiga ayaa goob uu soo qaadanaya ama cumaamo markaasuu ku dul tuuraya macnaheedu waan ka waageertay wey tan anaa ka waageertay haa soo marow malagaagal wey arrinku kolkuu halkaa taagan yahay waa looga hadhaya cidi u dhowaan mayso hadduu doono wuu dumaalaya hadduu doono cadlintaa ilaahay uu sheegay ayuu la imanayaa oo wuxuu leeyahay heblaayow ku dooni maayo waad weynta haddaa oo wakhtigaan ku guursan lahaa ma joogtida islaam baa tahaye aan ku fasaxa intaa igu shub litadhabuu bibacdi maa aataytumuhun intaa ii dhib buu leeyahay haddaad doonaysa inaan ku fasaxo ilaahay baa markaa tabaaraka wa tacaala u gurmaday dumarkaas la dulmiyayo ee lagu xadgudbayo markaa xorriyaddeediibaa ilaahay u siiyey xorriyaddeedii laga dhacay ayaa u siiyo gabadha kol haddii laga dhinto xadhiggii iyada iyo saygeeda isu hayay wuu go'ay wuu go'ay furqaa timid sidaa darteed kolka wakhtigaa ah sayduu dhammaado iyadaa xora ama ninkii xigtadiisii ha guursato ama cid kale ha guursatee waa fasax weeye dhaqankaa waxaad odhan kartaa walxaqu yuqaal waxbaa inagaga sii jira oo innaga haddii gabadh laga dhinto dee ardaagaa ay ninku ahaan jiray dee dumaal uunbaa markaa islaantii loo diyaarinayaa oo hadday diiddana dhaxalka waxba kuma leh iyo mehertoona la siin maayo haddii reer hebel kale guursadaanna qoryaaba lagu halwiyeyba oo waxyaabaha dagaalka soomaalidu ka dhici jirtay naag bay gabadh bay naga qaadeen way naga qaadeen te laguu sheegayaa mid iyaga ahaan jiraa ka dhintay arrinku kolkuu halkaa taagan yahay waa qasabkaa ilahay uu tilmaamay iyadu waa xor hadday raalli noqoto oo ninay isku garataa uu ehelkii ninkan dhintay ka mid yahay dee wuu guursan doonaa waana sida fiicanba si caruurtii adeerkood uu u guursado ay ula joogaan adeerkood ama dee mid gacaluun ahoo dee korin kara weligoodii si uula joogo way fiicanta laakiin hadday taa isku garan weydo inaan xorriyadda laga qaadin xorriyadda nafteeda iyo xorriyadda xoolaheeda mid walba waa la siinaya la siinaya alaha waxaad ku arkaysaa uun islaan islaan maca caruurteedii cadhaysanoo faamiliga ahayd ka yara takooran iyo dadkii kala dayrinaya dumaashii baa la isku afgaran waayo lagu odhanaya marka iyana hadday doonto halkaasay ka cadhaysanta iyaguna halkaasay uga cadhaysay maya sidaa ilaahayba uu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarituu nisaaa karha taasay inoogu joogta wax isqasabi ma jiro ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayanatin waa qayd ama istithni foolxumo cad oo aan qarsoonayn hadday la yimaadaan foolxumadaasi waxa weeye haddii matel ay gabadhii noqoto mid madax adag oo xaqeedii aan bixinayn kii ninkana meel kaga dhacaysa ama ay doonto dalaaq waxway bixin kartaa waxeedii waxwaa laga qaadan karaa marka iyadaa dalaaqii iibsanaysa oo reerkii duminaysa taasi waa arrin la fasaxay weeye khulci baa laydhaha xagga dambe aynu ku arkayo waa dariiqo gabadhu ay ninka iskaga furto islaamku u ogolaya inay wax ku maarayso waana dee gabadfalba xaggeeda ka yimi oo kale hadday iyadu sii socotay ordayso nooca khayradkeenka yidhahdaan soomaalidu ee oo ninkii kasii ordayso sabab sharci ahoon jirin la-aanteed ee inay adduun bixiso wey taa waa la fasaxo islaamku waa ogolaya walata laga soo reebay halka bale ilaahay siduu isugu maslaxay qaysaskii iyo dadkii wada joogay ilaahay baa isu diyaariyey oo wuxuu ihi fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allaahu fiihi khayran kaiira raggiiow haddii aa waxyaabaha qaarkood afadii ku karaahiyeysataan hadda wax badan oo karaahiyeysanaysaan oo khayr badan baa jira gabadhiina waa saas oo kale dardaaranka iyana way qabtaa waa ka nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam midkiin walaash ruuxa dumarka ah ee orida ay wada joogaan gabadhiina waa lamid une yuu meel kaga dhicin ama yuu ka cadhaysiinin ama yuu cayn in sakhita minhaa khuluqan radiya minhaa aakhar nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu wax uu ku nacayaa jiraan wax badan oo ay ku raaligelinaysaa jira wax badan oo ay ku raaligelinaysaa jira qof wada tuurisii ma jiro ee qofku hadduu meel ku liito ila waa insaane ilaahay baa isagu kaamil ah insaanku waa dee dhacdhacaya adiguba sidaasoo kalea tahay waxuu qofku ku naco saaxiibkiisa kale hadduu jiro wax badan uu kaga raali noqonayaa jira marka intuu kaga raali noqonaya ha u tixi kariyo wayajcal allahu fiihi khayran kaiira dardaaranka u weyna cajabta badani waxa weeye wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma khitaabku cidda uu ku dhacayo ee si toosa loola hadlayaa sida waawiljamaaca ku tusinaysa waa raggii si wanaagsan ula dhaqma waa erey mug weyn wax weynna xambaarsan keliya ma keenayo in raashin la siiyo iyo dhar islaantii laakiin wuu ka guda ballaadhan yihi waa qofkiioo tarbiyadiisii la ilaaliyo cibaadadiisii la ilaaliyo adduunyadiisii aakhiradiisii baa la ilaaliyo ilahay wax ilaaliye qofkiioo moralkiisa iyo dabeecadiisa iyo dareenkiisa la ilaaliyo weye oo labada qof ay yihiin laba uu dhex taagan yahay mucaasharada wanaagsan awgeed kalgacalkiiyo naxariistii ilaahay uu sheegay wajacala baynakum mawaddatan waraxma ee hangolladii iyo udbihii la sheegayey iyo udubxoogyadii la qabsanayey iyo ninnan iyo nin iyo gabadhii collo maaha nabadna maaha wixii oo dhan wacaashiruuhunna bilmacruuf mesha way ka saartay ilaahay baa tabaaraka watacaala tilmaamaya qaamar wain aradtum baa ilahay uhi haddii aad doontaan raggiiow istibdaala zawjin gabadh in aad doorisaan inaad beddel qaadataan makaana zawjin tu kale meeshiya oo aad doontaan inaad heblaayo sii daysaan oo heblaayo kala guursataan wa aataytum ixdaahun middoodna siiseen qindaaran xoolo iyo maal meherkeediiya falaa taakhuduu minhu shayan waxba ha ka qaadanina kaa ama gabadhaa la furaya ama tan lasoo guursanaya ixdaahunna labadaba wuu noqon eraygu waxba laga qaadi maayo waa xaqay leedahay in loo suustiwaleeyo waxyaaba la isugu toosiye maya ataakuduunahu buu ilahay yidhi miyaa qaadanaysaan buhtaanan isaga oo ah wax xadguduba iyo wa isman mubiinan dembi cad buhtaan waa iska been abuur aad sharciga ka been abuuranayso sharcigu qaado kale haddaanu ku odhan aad qaadanayso diintaad ka been sheegaysa iyo isagoo dembi weyna ha qaadanina baa ilahaw waa gef cad taas halkaasina waxa weeye gabadha haddii aayadda hore nafteeda ay u dhicisay tanina maalkeedii bay u dhicisay subxaana allah ilaahay baa yaqaana cid kastoo daciif ahoo mid qawi uu ku soo duulayo buhtaanan waitmna mubiinan marka ilaahay dad raggii ayuu siiba khajilaad iyo dareen buu gelinaya iyada oo uu la hadlayo fidrada iyo abuurka wanaagsan rag wa kayfa ta'khuduunahu baa ilaahay wuli dumarka sidee uga qaadanaysaan ta'khuduunahu meherkiiyo wixii aad siiseena qindaarkaha sidee uga qaadanaysa waqadaf baa iyaduu gaadhay bacdukum barhkiin ilaa bacdin barhka kale idinkoo isdhex maray wa akhadna ay qaadeen minkum idinka miitaaqan khaliida ballan adagna ay idinka qaadeen ballan adagna way idinka qaadeen oo meherkan laftiisaa ballan adaga xuquuqdeeda inaad fulin doonto ilankaasuu ka turjumayaa iyadoo taas galmana ay jirto agabkeeday xalaashateen waxa ku xalaashateenna intan adduuna uu yahay oo sida idinugu laaban doontaana idinugu noqon baa ilahay marka waa laga khajilinayaa qofkiioo qofkii dee damiir lihi ooridiisan iyada ah ee ay isku goonida noqdeen ee agabkeedii uu ku xalaashaday intan maya u hunguroon maayo marka dumarka meherkooda hala siiyo iyaguna ha qaateen oo yay la yaabin mushkilad baa jirto siintii iyo qadimaadii baanay wax dee lagu soo tarbiya qaatay oo la bartay baan ahayn oo marka dabeedna islaantii la yidhaahdo heblaayo meherkaagii baan ku siinaya waxba laga yaaba inay yaabtay geesa yeelato oo ay tidhaahdo dee haddii maanta uu meherkiiba bixiyeyba ama uu soo hadal qaadayba sow dalqaduna u dhib yaraanto dalqaduna u dhib yaraansa marka uu yidhaha meherkaagii baan ku siinaya waxaa leeyahay nahu nooyin oo talo maxaa jira meherkan horeba looma sheegi jirin marka waa la siinayaa iyaguna xaqoodii oo ay leeyihiin oo ay qaadanayaan weeye qindaar waalqanaatiir almuqandara suurat alcimraan bilowgeeda maalka badaha badan riwaayinka qaarkood waxay tilmaamaan inkastoo aimatu alxadiid qaarkoodna ay leeyihiin riwaayadaas ma sugnaa haddana sida qurdubi oo kale aimo maraajicda waaweyn aimadu waxay kusoo arooriyeen qiso dhex martay gabadh iyo cumar cumar baa ka hadlay mimbarka wuxuu ka waaniyey dumarka meherka qaaliga ah ee faraha badan ay qabsanayaan isagoo daliilna uga dhigtay dumarkii nebiga inaa meher badan aan lagu guurin jirin gabadh baa istaagtoo waxay leedahay iyadoo ilaahay uu meherka badan dumarka siiyey miyaad u diidaysaa adigoo cumar ah aayaddanna way akhriday sawka ilaahay yidhi wa aataytum ixdaahunna qindaaraa maal badan baa la sheegay halkaa maxaad maalka badan ugu diidaysa markaa cumarna wuxuu idhi asaabat imra'a fa akhta'a cumar cumarna waa gafay islaanina way asiibtay wax la yaab la maaha in markaa lagu cabo ninkii dee isagu boqorka ahaa imaamka ama amiirulmu'miniinka ahaa buu leeyahy halkaa adigu almuhim si kastaba ha ahaato laakiin nasku waxa unuu tilmaamayaa un in qofkani wixii uu xaq u lahaa la siiyo waana iska wanaagsanta inaan meherka la qaaliyayni si aanu caqabad ugu noqonin guurka yaradka iyo gabaatiga iyo meherka faraha badan iyo dumarku waxaad moodaa inay kolba dhan u kacayaan beryo dhexdeeda kitaab qur-aan ay taagnaayeen iyo mid xadiiso abujamre iyo arbiciin iyo marka waxba way dee soo yar koobnayd baa la odhan karaa kitaabkii waa la waqfi karaa waa la akrisan karaa laakiin wax maali ma jirin iminkana jambiga kalay tegeen waxa dahabka iyo intaasoo shuuli iyo kada wa kada dhowr kun oo dollar wax gaaraya maya meel dhexe wey waa inuu noqdaa adduun kooban oo aan dee qaali ahayn oo caqabad aan ku noqonin guurka haddii raggii ay dhinacan guurkii kasoo cidhiyaan oo yarad iyo gabaad ay ku adkaystaan gabadhiina meher adag keento sodohodiina fujaanna soo iyaduna soo daba dhigto dhalinyaradii way didayaan way didayaan markaa hala sahla guurka ilaahay baa wuxuu ihi walaa tankixuu ha guursanina ragow maa nakaxa aabaa'ukum ooryaha aabbayaashiin ay guursadeen oo min annisaa'i dumarka ah dumarka idiin aayada ah ee aabbayaashiin qabi jireen ha guursanina ha u dhowaanina ilaa maa qad salafa wixii horu maray mooyaane laakiin maa qad salafa macfu wixii hore laydinka dhaafay la cafi innahu arrinkaasi kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo wa maqtan wax ilaahay ka cadhaysiinayo wey wasaa'a sabiila wadda wax lagu guursadoo la marana kaasaa u xun baa ilahaw halkan aayadda waxay ka bilaabaysa aayaadkani ka bilaabaya dumarka guurkoodu aanu xalaasha ahayn ama si kale haddii loo dhigo innaga soomaaliga haddii la eego dumarkaan gayaanka ahayn dumarka xigtada ah ee aan gayaanka ahayn ayaa naskugu ka hadlaya marka tan hore aynu usoo qadinay sabab sabab nusuulka sabab nusuulka si gaara waxay aayadda ugu soo degtay ama aayaddan iyo ta ku xigtay ku saddexda aayadood isku xigaaba ninka abuqays ibn aslut la odhan jiray baa dhintay ansaartu ka mid ahaa wuxuu ka dhintay kubaysha bintu macn gabadha la odhan jiray oo xaaskiisii ahay waxaa goyiisii iyo cimaamadii aynu sheegaynay soo qaatay inankii xisni la odhan jiray ee uu ka dhintay ninkan abuqays islaantiibuu ku tuuray anaa ku hadhay buu leeyahy islaan yahay aayadahay jaahiliyadi fool xuma dabeedna waxay tihi war wax badan baa isbedelay dee hooyo hooyun baan kuugu egahay bay tihi inaan hooyada ahay un baan u egahay bal arrinkanaan weydiina nebiga nebigana calayhi salaatu wasalaam haddii la weydiiyey jawaabtii ilaahay baa ka xil qaaday dumarka guurkoodu xaraam yahay baaba xusayba shan iyo toban dumar ah oo tan ugu horraysa oo guurkoodu xaraam yahay baaba suuraddu ay ka warrantayba kolkaa waxaa runtii layaab badan in ilaa hadda taa qur-aanku uu ka warramay ee uu xaaraantinimeeyey sidii ay gaaladu u wadaan oo washington baa la ii sheegaya xaafad dhan oo laydhaa xaafadda dadka isxige xaratulxurumaat baleed waa xaafad dhan oo dadka xigtada isguursadaa lagu yaqaanaa ayaa halkaa degayoo dee iskarabsanay urur samaysanee haddii cidi wax ka sheegto dadka isdhala iyo kuwa walaalaha ah iyo waxaasoo dhan damaca daalik iyagoo sheegaya dadka ay dhali doonaan in wax kasii noqonaya iyagoo dhakhaatiirtu caddaynaya iyo qolada biolojka ayaa haddana la kari la'aya ilaan shaydaanku dadkiisa wuxuu burush u marinaya macsiyada iyo foolxumada ayaa u wanaagsan waa kaa rabbuna tabaaraka wa tacaala saas haddaynu haddaba si kooban u xusno dumarka aayaadkani shan iyo tobanka ay ka sheegeen guurkoodu xaraamtayay nusuusta faraha badan ee suuradaha kala duwan iyo axaadiidta kala duwanna aynu ka soo ururino ilaa soddon ayay culimmada ku tilmaamaan fuqahada dumarka guurkoodu xaraamta yahay een la meherin karin inkastoo soddonkaasi kala duwan yihiin oo koob iyo toban xurmadoodu ay tahay mu'aqat macnaha wakti kooban ilaa wakti bay guurkoodu xaraam yahay sagaal iyo tobanna xaaraannimadooda guurkoodu xaraam yahay waa mu'abbad oo waa weligoodba innagoo markaa kuwanna ku dari doona aayaadkan ay tilmaamayaan shan iyo tobanka ah toddoba waxay ku xaraam noqonayaan xagga nasabka toddobina waxay ku xaraam noqonayaan xagga nuugmada toddobina waxay ku xaraam noqonayaan xagga xidhitinimada musaaharada shayga loo yaqaano saddex toddoba lagu dhuftay waa imisa koob iyo labaatan sagaalna si mutafariqa oo kala duduwan ayay xaraam ku noqonayaa guurkoodu